إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah muddo konton sano ayaa kasoo wareegatay maanta oo kale markii uu maxamed siyaad bare dilay toona culimo ah oo kasoo horjeestay xadgudubkii uu diinta ku sameeyey iyadoo alfurqaan ay baahin doonto muuqaal ay ka diyaarisay dhacdadaas waxaa magaalada baydhabo kusoo badanaya dhallinyarada tahriib ahaanta looga dhoofinayo magaaladaas duulimaadkii ka bixi jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa hakad ku jira maalintii labaad laba ruux ayaa lagu dilay ismaamul ka tirsan waddanka kenya madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ka degay magaalada alqaahira ee caasimadda dalka masar jabhadda muxaarada ee faano ayaa guulo ka sheegatay dagaalo ka dhacay qaybo ka mid a dalka itoobiya dhegaystayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu door koroonaa ee warkayaga fiidnimo haatanna u diyaargarooba isagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa habeenimo jimca taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waafaqsan saddex iyo labaatanka janaayo laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan muddo konton sano ah ayaa kasoo wareegatay maanta oo kale markii uu maxamed siyaad bare dilay toban culimo ah oo kasoo horjeestay xadgudubkii uu diinta ku sameeyey iyadoo alfurqaan ay baahin doonto muuqaal ay ka diyaarisay dhacdadaas warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaara maxamed daahir muddo konton sano ah ayaa ka soo wareegatay markii uu maxamed siyaad bare meel qura ku wada toogtay toban culimo ah kadib markii ay ka soo horjeesteen xadgudub ay dowladdaasi u geysatay diinta islaamka maxamed siyaad bare ayaa dhabarka ka tuuray aayadaha dhaxalka isagoo hadallo kale oo ijaafo ah u geystay diinta islaamka culimmadii in badan waa ay ka aamuseen qaar waa ay taageereen xadgudubkaasi balse waxaa la toogtay toban ka mid a culimmadii gaashaanka u daruuray maanta oo kale ayay ahayd markii culimmadaasi dhiigooda si sharci daro ah loo daadiyey soomaaliduna in badan u sacbisay maxamed siyaad bare waxaana la aaminsan yahay musiibadii berigaasi soomaaliya ku soo bilaabatay inay ilaa hadda daba socoto haddaba hadduu allah doono waxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa baahinaysaa muuqaal aan dhacdadan ka diyaarinnay oo xaqiiqooyin badan soo bandhigaya kana muuqdaan culimo badan oo ay ku jiraan dadkii goobjoogga ahaa xilligaasi dhegaystayaasha idaacadda nagala socdana waxay mowduucan isagoo dhammaystiran uga bogan doonaan barnaamijka dhuuxa waraysyada ee caawa soo gelaya insha allah waxaa magaalada baydhabo kusoo badanaya dhallinyarada tahriib ahaanta looga dhoofinayo magaaladaas warkan waxaa la diyaara farxaan cali cabdulaahi maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka socday howlo lagu tahriibinayo dhalinta ku nool magaaladaas dhallinyaradan tahriib ahaanta loo kaxaynayo ayaa waxaa hagaya dad ku sugan dalka liibiya kuwaas oo ka macaasha dhallinyaradaas booliska maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa waxa uu sheegay inay gacanta ku dhigeen dhallinyaro laga tahriibinayay magaalada baydhabo taliyaha booliska ee magaalada ayaa waxa uu sheegay in kooxo ku kala sugan liibiya iyo qaybo ka mid ah dalka ay ka dambeeyaan mashruucan runtii maykii sheegay dhallinyaradan wali jiido hayta dhallinyaro oo meelo kala duwan roogda lanqisqoolinto moodal iskuulku bahi onta kajaari oo usiina tahriibka gali lakagobadi leebey lakagobadi oo leebey walibuha umatan turoogda baasan dhiibti yaanka badane umatan oo isqoolada ardayda abaabulohay yadarohay lankaasata dhalinyarada yaryar shanta qof e oo walibuaha mustawaqada beentay oo faltifeshinke lansuubi etoobi lakamaryahay suudan lakamarsay lafadaay waliba wali suubiyahay laan rooga doolow rooga oo usiina bare nimankan oo magifiyaalka lay kumade waayo gudbii waay nimanka dadka galanta gobodaw oo waliba etoobiya maryaw suudan maryaw libiya meelo ku jeyaw dadka galantaa ku ridaa waay lankaas ilaan rooga libiya rooga tahriibnimo ka gale iyo lan kaloo usiina rooga baar dheer sideedan qof yaa wali tashkiilahan umatan gruub waa la eraha waliba waa la suubi gruubkaas awlaada lahanka darohay iyoga sa fududeeyaan haddaba dadka qaar ayaa waxa ay sheegayaan dhalinta ku hoobanaysa badaha iyo saxaraha ay sabab u tahay waxbarashada dalka oo aan tayeysnayn amni xumida ka jirta qaybo ka mid a dalka iyo shabakado wax tahriibiya oo abaabulan si kastaba ha ahaatee dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay boqolaal kun oo soomaali ah una badan dhallinyaro ayaa u tahriibay dalalka bariga dhexe yurub iyo waqooyiga ameerika iyadoo dadka waxgaradka ahi safarada noocan ah ku macneeyeen inuu yahay mid qardajeex iyo qar iska tuurnimo ah duulimaadka ka bixi jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa hakad ku jira maalintii labaad cabdulkhaaliq macali cabdiweli ayaa warkaas la diyaar ah tan iyo wixii ka dambeeyey go-aankii ay maalin ka hor qaateen shirkadaha duulimaadyada ee magaalada muqdisho ayaa waxaa maalintii labaad si xiriir ah hakad ugu jira duulimaadyadii ka bixi jiray magaalada caasimadda ah ee muqdisho tani ayaa waxa ay saameyn xooggan ku yeelatay dadka rayidka ah kuwaas oo qaarkood bukaano ahaa loona waday dalka dibaddiisa caqabadna ku haysato magaalada muqdisho war-saxaafadeed ay soo saareen shirkadaha duulimaadyada ee magaalada muqdisho ayay ku sheegeen in sababta ugu weyn ee hakadka gelisay duulimaadyada diyaaradaha ay tahay khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay iyaga iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo amaro xoog ah oo aan la qaadin karin duldhigay shirkadaha diyaaradaha ee magaalada muqdisho wariyaal ka howlgala magaalada muqdisho oo tagay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa sheegay in halkaasi uusan wax dhaqdhaqaaq ah ka jirin islamarkaana ay soo arkeen dad badan oo bukaano ah oo u baahiye qaba inay aadaan dalka dibaddiisa kuwaas oo ilaa hadda aan xal loo helin laba ruux ayaa lagu dilay ismaamul ka tirsan waddanka kenya faahfaahinta warkaas waxaa si ambaqaadaya cabdiraxmaan beder wararka ka imaanaya ismaamulka gagameega ee ka tirsan dowladda kenya ayaa waxay sheegayaan in tuulada maslaaba oo hoos tagta degmada maleeva ismaamulkaasi lagu dilay laba ruux oo xoola dhaqata ah kuwaasoo lagu eedeeyey inay xoolo xadeen xogaha qaar ayaa waxay tilmaamayaan labadan ruux ay u dhinteen jirdil loo geystay iyadoona meedkooda lagu tuuray afaafka hore ee guriga uu degan yahay ku-xigeenka guddoomiyaha degmadaasi dadka ku dhaqan tulada maslaaba ayaana lagu eedeynaya dilka shakhsiyaadkani dad goobjooga yaalla ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in kadib markii raggan siaar xandaraa loo jirdilay isla markiiba la geeyay isbitaal ku yaala magaalada si halkaasi loogu dabiibo dadka deegaanka ayaana waxay raggan uga daba tageen isbitaalka iyagoona halkaasi ka soo saaray meedkoodana ku tuuray bannaanaha gaar ahaan guriga guddoomiye ku-xigeenka booliiska magaalada ayaa waxay sheegeen dilka raggan loo geystay ka dambeeyaan dadka deegaanka iyagoona sheegay inay samaynayaan baaritaano dheeri ah oo ay ku soo qabanayaan dadka sida gaarka ugu dambeeya dilka raggani waxayna amara duldhigeen dadka ku dhaqan tuulada maslaaba dilalka noocan ayaa waxay inta badan ku soo laalaabteen tuulooyinka iyo magaalooyinka ismaamullada dalka kenya iyadoona aysan jirin wax tallaaba oo arrinkaasi xakameynayo oo ay qaaday dowladda kenya amniga guud ee waddankaasi ayaana faraha ka baxay muddooyinkii dambe madaxweynaha dowladda federaalk ayaa ka degay magaalada alkaahira ee caasimadda dalka masar mubaaraq cumar ayaa la diyaaraa xasan sheikh oo ah madaxweynaha dowladda federaalk ayaa waxa uu booqasho ku tegay dalka masar kadib markii uu casuumaad ka lay dhigiisa cabdifataax asiisi labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo la xidhiira iskaashiga militari ee dhexdooda ah la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisadii arrimo kale masar ayaa la sheegay inaysan ku qanacsanayn heshiiska uu xasan sheekh la galay abiy axmed oo dagaal adag kula jira sidii ugu hortagi lahaa saameynta militari ee masar ku yeelan rabto gudaha soomaaliya safarka xasan sheekh ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan uu heshiis la galay abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya arrintaas oo aada ugu carootay xukuumadda alkaahira dowladda federaalka uu xasan sheekh majaraha u hayo ayaa ku jahwareersan isku keenidda labadani dal ee danaha kala duwan ka leh soomaaliya waxaana la arkaya isagoo marba u duulaya adis ababa iyo alkaahira kuwaasoo u gacangelinaya dowladahan ku hardamaya sidii ay u boobi lahaayeen kheyraadka ummadda soomaaliyeed warkaan dhegeystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan jabhadda amxaarada ee faano ayaa guulo ka sheegatay dagaalo ka dhacay qaybo ka mid a dalka itoobiya maxamed qaasim ayaa warkaasi noo akhrinaya saacadihii ugu dambeeyey jabhadda amxaarada ee faano ayaa waxa ay weeraro xoogan ka geysatay tuulooyin hoos taga magaalada gondhar halkaas oo ay kala wareegeen ciidanka xabashida itoobiya muuqaalo ay bahisay kooxda ayay ku sheegatay inay gudaha u galeen magaalo dhacda koonfurta gondhar ee gobolka amxaarada ilaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dowladda xabashida itoobiya oo ku aadan sheegashada kooxdan ee ah la wareegitaanka magaalada sidoo kale khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalo culus oo ka dhacay magaalada gubaya ee gobolka amxaarada kadib markii ay kooxdu weerartay ciidamo ka tirsan xukuumadda xabashida dalka itoobiya waxaa weli kasii soconaya dagaalo culus oo ahli ah kuwaas oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda adisababa ee uu hogaamiyo abiy axmed iyo jabhado kale oo kasoo horjeeda xukuumadda isku soo wada duuba xaaladda dalka itoobiya ayaa marba marka ka dambeysa kasii daraysa iyadoo xasuuqyo hor leh laga soo tabiyo xilli kasta gudaha waddankaas warkii dhegeystayaal fiidnimadan waxaa ugu dambeysay faahfaahinta maxamed qaasim waa inaga intaa